halkani waa washington lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa sabti shanta bisha sebtembar sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddayada galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya cabdicasiis xuseen cismaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idaacaddeenna galabnimo idinku hayna waxaa ka mida dalalka awstriya iyo jermani oo ay maanta galayaan kumanaan ka mida qaxootigii ku sugnaa dalka hungari dowladda soomaaliya oo heshiis sahamin shidaal ah oo badda soomaaliya lagu samaynayo la gashay shirkad la yidhaahdo sbectrum
waa heshiis sahan ay sbectrum samaynayso badda soomaaliyeed dhul gaaraya kilomitr ayay sahamin ku samaynaysaa dhulka intiisa badan waa dhulkii ay heshiiska aan ku siinay ama concessionka lagu siiyey dhammaadkii meedyadii sheel
wasiirka batroolka iyo macdanta dowladda soomaaliya maxamed mukhtaar oo waraysi kooban aan idinka hayno oo heshiiskaasi uu kaga warramaya ayaan idin haynaa sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha iyo qodobo kale balse marka hore wararka caalamka
tareenno ay ka buuxaan dad qaxooti ah ayaa ugu dambayn soo gaadhaya dalka jarmalka maanta oo sabti ah kadib markii ay maalmo ku xanibnaayeen xarunta tareennada laga raaco ee kleti ee dalka hungari wararka ka imanaya dalka jarmalka iyo usteria ama osteri ayaa sheegaya in tareenkii ugu horreeyey ee qaxootiga siday oo ka dhaqaaqay dalka osteri isaga oo ka socda dalka jarmalka kadib saacado uun markii dadkaas basas lagaga soo qaaday magaalada budabest isla markaana la keenay xuduudda osteri kumanaan muhaajiriin ah ayaa xilligan gelaya dalka osteri waxaana arrintani kusoo beegmaysaa kadib toddobaadyo ay xaalad aan deganayn ka jireen xuduudaha midowda yurub oo la xidhiidha arrimaha qaxootiga mas-uuliyiinta dalka ustri ayaa sheegay in kumanaan qaxooti ahi ay mar horeba soo gaadheen dalkooda iyada oo lagu soo dhoweeyey boqshado ay ku jiraan kaalmooyin kala duwan iyo meelo ay seexdaan
diyaaradaha dagaalka ee isutaga imaaraadka carabta ayaa maanta duqeeyey saldhigyo ay leeyihiin mucaaradka dalka yeman iyadoo dalka imaaraadkana maanta looga baroordiiqayo shan iyo afartan askari oo imaaraadka u dhashay iyo shan baxrayn u dhashay oo iyagu ku dhintay qarax ka dhacay dalka yeman saraakiisha imaaraadka ayaa wacad ku maray in dhimashada askartooda ee gobolka marib aysan wiiqi doonin howlgalka la doonayo in dib dalka yeman loogu soo celiyo madaxweynaha musaafuriska ku maqan ee cabdurabo mansuur alxaadi gantaal lagu tuuray xero hubka xero hub ay ku jiraan ayaa sababay qarax weyn oo ay ku dhinteen konton askari dowladda imaaraadka ayaa qaraxaasi ku tilmaantay mid fulaynimo ah halka jabhadda xootiyiinta ee shiicaduna ay ku farxeen weerarkaasi iyagoo sheegay inuu aargudasho u yahay weerarada lixda bilood socday ee isbahaysiga sacuudigu horkacaya ay ku hayaan shiicada xootiyiinta ee mucaaradka dalka yeman madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa sheegay in dalka maraykanka iyo sacuudigu ay sii wadayaan in ay si dhow uga wada shaqeeyaan arrimaha la dagaalanka argagixisada bariga dhexe iyo weliba dunida oo dhan taas oo ay ku jirto la dagaalanka kooxda daacish boqorka dalka sacuudiga boqor salmaan oo safar ku maraya dalkan maraykanka ayaa kulan kula qaatay madaxweynaha dalka maraykanka barack obama aqalka cad waxaana labada hogaamiye ay ka wada hadleen xiisadda ka jirta dalalka yeman iyo syriya iyo sidoo kale heshiiskii dhowaan laga gaadhay hubka nukleyerka dalka iiraan taas beddelkeedana dalka iiraan lagaga qaadayo cunuqabataynada saaran madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa u xaqiijiyey boqorka salmaan in heshiiska nukleyerka iiraan la fulin doono dalka sacuudiga ayaa shaki ka qaba heshiiska iyo siyaasadaha dalka iiraan ee gobolka
wararkaasina waxaad kala socoteen laantaaf soomaaliga idaacadda v o a galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay warar soomaaliya ku saabsanaya goordhow inoo soo socda balse marka hore dalka austria sida aad warkaba ku maqlayseen kumanaan kun oo qaxootiya oo ku sugnaa dalka hungari ayaa maanta galayay dalka austria iyagoo qaarkoodna tareeno lagu geeyey oo loo gudbiyey dalka jarmalka dowladda austria ayaa sheegtay in toban kun oo qaxootiya ay maanta filayaan in dalkaasi ay soo galaan austria iyo germany ayaa xalay ku dhawaaqay inay soo dhoweynayaan muhaajiriintii ku sugnaa dalka hungari laakiin hungari iyadu way ka cadhootay go-aankaasi waxaana wasiirkooda arrimaha dibaddu uu sheegay in siyaasadii yurub ee dhinaca muhaajiriintu ay tahay mid guul daraysatay wararkii ugu dambeeyey haddaba waxaa inoo haya waryaheenna cabdiraxmaan fure
kubanan muhaajiriina oo horay ay u soo diiday dowladda hungari ayaa kusii qulqulaya dalka awstari kadib markii loo ballan qaaday in dalka awstari laga aqbali doono codsigooda magangelya doonka ah muhaajiriintan ayaa lagu soo dhoweeyey xirmooyin gurmad ah iyagoo waay seexdaan kuwaasoo qaarkood weli ay ku taamayaan inay kasii gudbaan dalka awstari mid ka mid a muhaajiriinta gaaray dalka awstari oon magaciisa la sheegin ayaa sheegay waxaanu maqalay in laga yaabo in jarmalku uu aqbali doono dhammaan muhaajiriinta ku sugan magaalada budabeska ee dalka awstari iyo kuwo kale oo ku sugan magaalooyinka jarmalka ma hubo balse sidaas ayaan u malaynaya imaashada muhaajiriinta ayaa ku soo beegmaysa iyadoo maantoo sabti ay wasiirada arrimaha dibadda ee midooda yurub ay wadahadallo uga socdaan dalka luxemburg kuwaasoo ka hadlaya hanaanka ugu wanaagsan ee loo maarayn karo muhaajiriinta ku qulqulaya qaaradda yurub wasiirka arrimaha dibadda ee austri sebastian kurs ayaa sheegay Aber natürlich unterstütze ich eine ordentliche Quotenregelung. Natürlich fordern wir als Österreich das ein.
dabcan waxaanu taageersanahay hanaanka tirada xadidan ee la ogol yahay dabcan awstari ahaanna waxaanu dalbanaynaa sidaase maxaa yeelay xilligan la joogo waxaa jira qoxunti fara badan oo soo gaaraya dalalka midooda yurub tani muddo dheer ma sii shaqayn doonto waana sababta aanu ugu baahannahay samaynta tira xadidan go-aanka kama dambaystaee tirada xadidan ee muhaajiriinta ayaa ah mid aysan dalalka muhaajiriinta dariiq mareenka u ah aysan xal u heli karin maadaama arrintu ay tahay mid saamaynaysa dhammaan midooda yurub wasiirka arrimaha dibadda ee dalka hungary peter sitcharto ayaa sheegay in go-aanka uu dalka hungary dadka magangelyadoonka ugu rarayo dalka austria ay ka turjumayso siyaasadda guuldarraysatae midooda yurub ee ku aadan dadka muhaajiriinta has been uh, happening in Hungary since um, last night is a consequence of two things. First, a uh, failed um, migration, migration policy. of the hagaag European waxaa ka Union.
dhacaya dalka hungari ilaa iyo xalay waa natiijada laba arrimood ta koowaad waa guuldarrada siyaasadda midooda yurub ee dadka muhaajiriinta ah ta labaadna waa bayaano joogto ah oo khayru mas-uulnimo ka muuqato ay soo saareen siyaasiyiin ka tirsan midooda yurub marka waxaa ka dhacaya dalka hungari ilaa iyo xalay waa natiijada labadaasi arrimood muhaajiriinta u suurto gashay inay tareen kaga baxaan magaalada badabeska ee dalka hungary maalintii jimcihii si ay u tagaan dalka jarmalka ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwo lugeeyey qiyaastii afar boqol iyo siddeetan kilomitir ka hor intaysan dowladda hungari u dirin basas kuwaasoo markii dambe geeyey xuduudka hungari ay la wadaagto dalka austri mid ka mida muhaajiriinta oo lagu magacaabo cusmaan shamas oo u dhashay dalka syriya ayaa sheegay in rajada ay qabaan ay tahay inay helaan xaalad ka wanaagsan midda ay hadda ku sugan yihiin We don't, we don't have now anything, nothing with us. Money, we are, we are so tired, we are so angry, we are
waxba ma haysanno wax lacaga ma wadanno waannu daalannahay gaajo ayaan haysa waxaana rajaynaynaa in wax wanaagsan aannu la kulmi doonno waa sida dhammaantay aannu rajaynayne shalay ay ahayd markii ra-iisul wasaaraha dalka finland juhasi pila uu sheegay in maantoo sabtiya uu dalkiisu dad qaxoonti ah hoy siin doono isagoo intaasi ku daray in midooda yurub uu qorshaynayo inuu kala qaybsado boqol iyo labaatan kun oo qaxoonti ah oo haatan imaanaya dalalka greega talyaaniga iyo hungari iyadoo finlandna tusaale ay u noqon doonto inay si tabarucaad ku jirto arrintaasi uga qayb qaadato dowladda finland ayaa sidoo kale sheegtay inay laba jibaari doonto tiradii ay rabtay inay u ogolaato dadka magangelyo doonka ah dalkeeda sanadkan oo ay gaarsiin doonto ilaa iyo soddon kun dadka qaxoontiga ayaa inta badan ka hadlaya inay gaaraan dalka jarmalka ka hor intaysan ku xanimin goobaha dadka lagu hayay dalka hungari hogaamiyaasha dalalka faransiiska jarmalka iyo talyaaniga ayaa hore u sheegay inay qasab tahay in tiro isla eg dalalka ku jira midooda yurub ay dadka magangelyadoonka u wadaagaan sideed iyo labaatanka dal ee xubnaha ka ah midooda yurub ayaa la sheegay inay kulan deg dega afar iyo tobanka bishan ay yeelan doonaan si xal loogu helo qaxoontiga tirada badan ee muddooyinkii ugu dambeeyey kusoo qulqulaya dalalka ku jira midooda yurub
aad buu mahadsanaya cabdiraxmaan fure ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinaya haddaba magaalada vienna ee dalka austriya waxaa ku sugan khadar cabdi cabdilaahi oo ka mid a soomaalida halkaasi degan goordhoweed ayuu waryaheena ismaaciil farjar uga waramay qaxootiga dalkaasi soo galaya iyo weliba sida ay dowladda dalkaasi usoo dhoweynayso qaxootiga
waa sidaad sheegtay ismaaciilow dadku qaxoontiga ah marba mar ka dambeysa aad bay usoo badanayaan dadka ugu badan ee wadanka soo gelayaana waa suuriyaanka ah hadda wadankoodii uu ka socdo dagaaladu ay ka socdaan dadku hageli oo qora caragsan dadku may kama imanayaan ama ma joogaan way laa turkiga soo taxan yihiin marka turkiya laga soo baxo ayaa lasoo galaa greega dabeetana macedonia serbia dabeetna hungary kadib baa dana lasoo gaadhaa ustrid ma garanaysa waan gartay marka dadka ilaa hadda ustrid soo gaadhay tiradooda wax waran ma laga hayaa dadka ilaa hadda ustrid soo gaadhay inkastoo macluumaadku fara badan yahay laakin celcelis ahaan waxaa la sheegaya inay ilaa toban kun gaadhayaan dad toban kun oo qof gaadhaya inay yihiin oo u badan dhalinyaro iyo dumar iyo weliba caruur waa dadkii ilaa maanta soo ga gudbay ee dhinaca xuduudda ka soo gudbay ha dadkii ilaa maanta soo gaadhay n markaad eegtid bal dowladdu ilaa hadda ma ka hadashay arrintan wax waran ka soo saartay dowladdu maalmahanba way ka hadlaysay horta arrinta waxay bilaabantay oo qaxoontigu xitaa aada soo batay ismaaciilow waxaa dhacday wasiirka arrimaha gudaha ee waddankan johana ayaa sagaal iyo tobankii abriil labadii kun iyo afar iyo tobankii baa waxay soo saareen wareegto ay sheegayaan calagshaan dadka qaxoontiga gaar ahaan suuriya ka imanaya inay u firinayaan waxa afka qalad lagu dhahdo humanitarian aid waagaa wixii ka dambeeyey ilaa iyo maanta aan kula hadlaayo mar mar ka dambaysa qaxoontigu si aada u xawliya buu usoo badanayaa wadanka usoo kordhaya maanta waxaa hadlay taliyihii u sarreeyey ciidamada booliska oo sheegay markaa dadka soo geliya wadanka oo farabatay owgood iyagana ka baxay awoodoodii oo aanay calashaan u qaban karin wax farba u qaban karaynin in ay ciddii iyaga wadankooda u socotay ee doonaysay inay iska dhiibtana ay qaabilayaan ciddii kale ee dhaafaysa ee sida jarmalka ama yurubka ku socdana ay sii dayn oo ay farsaxayaan oo aanay qabsanaynin waan gartay bal xaaladda dadka ku sugan magaalada vienna ama dalka ustri bal xaaladooda guud iiga waran xaaladdu markaa guud wallahi waxay noqotay iminka cidhiidhi aada u fara badan baa jira kaalamkii oo dhan baa buuxa kaamkii waaweynaad dadka lagu xereyay markay qaadi waayeen teendooyin baa meelo cidla ah looga dhisay oo looga sameeyey taasna waxay kutusaysaa in calagshaan dadku ay fara bateen oo ay farihii ka waan bixeen gartay dadka qaar inta waraaqaha iyo makaadhe la siiyo ayaa la oranaya stabir marka xaalku aad buu cakriyey marka marka dadku ma wadooyinkay em, joogaan ma meelaha la geeyey dadkii soo galay ilaa haatan xaggee bay ku sugan yihiin
dadka iminka soo galay intii ugu dambeysay iminka oo meel xarunta laga raaco tareemada oo xarun weyn ah oo halka magaalada bartiskeeda ku taala ayaa xalay iyo habeen hore iyo caawaba iyo maantaba waxaa waran oo jooga dad fara badan oo suuriyaan ah dadkaas meel allaala meel la geeyo iyo meel lagu hoy looga dhigo midnaba waa loo waayey xarumi meelihii waaweyna tarmadu ka baxayeen ayay maxay ahayde seexdaan habeenkii oo marba fadhi marba fadhiyaan marka dadkaas meel imka haagsan oo la geeyo oo rasmi oo jirtaa ma jirto because waxaa buuxsamay meelihii la geyn lahaa o dhan baa buuxsamay halkaasaa bustayaal iyo cuntooyin iyo wax lagu sii siiyaa ciddii markaa la qaabili karayana wixii loo qaban karaya loo qabtaa ciddii soconaysana mataqaana in la fasaxaa
waa hagaag kaasi waxa uu ahaa khadar cabdi cabdilaahi oo ka mid a soomaalida degan magaalada vienna ee dalka austriya khadka taleefonka ugu waramayay waryaheena ismaaciil xuseen farjar oo haatan stuudiyaha igu heliya ismaaciil maxaa inoo xiga mahadsanid cabdicasiis waxay noo xiga dowladda soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho heshiis kula saxeexatay shirkad lagu magacaabo spectrum oo sahamin shidaal ka samaynaysa badda soomaaliya wasiirka batroolka iyo macdanta ee soomaaliya maxamed mukhtaar ayaa sheegay in shirkaddan ay sahamin ka samayn doonto dhulkii ay dowladdii hore ee soomaaliya heshiiska ku siisay shirkadda shidaalka ee shell waryaheena jacfar kukaay ayaa wasiirka waraysi kooban muqdisho kula yeeshay
Een, heshiiska maanta aan la galnay waa heshiis sahan ay spectrum samaynayso badda soomaaliyeed dhul gaaraya oo kilomitr ayay saameyn ku samaynaysaa dhulka intiisa badan waa dhulkii ay heshiiska aan ku siinay ama concessionka lagu siiyey dhammaadkii meedyadii shell waxa ay nuujadiis tahay inaan ogaanno macluumaadka ku jiro baddeenna waxa uu yahay qarashka ku baxaya waxaa bixinaya shirkadda dheytada marka la iibiyana waxaa yeelanaya eh, dadka soomaaliyeed marka la dhammaystira dheytadan waxay ku soo wareegaysaa dadka soomaaliyeed si aan dhaqaalaha iyaga aan uga faa'iidaysano kheyraadka baddana ku jiro waxaan u baahannaha waa xogtaas ayadana shell spectrum waxay soo arurinaysaa xogtaas waa maxay marka shirkadana spectrum ahayd spectrum waa shirkad sah- samaysa sahminta oo xafiisyo ku leh dhowr waddan oo caalamka ka mid ah ha noqoto yurub ha noqoto maraykanka ha noqoto singabuur waa shirkad ah, ah, markay imaado waxaan loo yaqaana 2d seismic data librariga ugu weyn ama maxtafka ugu weyn ayada ayaa iska leh marka waa shirkad ku takhasustay aruurinta eh, macluumaadka eh, sahminta shidaalka
maxay tahay xiriirka ka dhexeeya iyaga iyo shell shell iyo ayadu waxay tahay waxay u aruurinaysaa xogtaas ayay u aruurinaysaa kaasi wuxuu ahaa wasiirka badroolka iyo macdanta ee soomaaliya maxamed mukhtaar oo magaalada muqdisho waraysi kooban ku siinayay wariyaha v o a jacfar kukaay dhegaystayaal waxaan naga xasuusinaa in eh, warbixin faahfaahsan oo arrintaas ka hadlaysa iyo sida dhinacyo kala duwanaa oo arkaan aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay wararka ka imanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in kooxda al-shabaab qarax baabuur ay kula beegsatay kolonyo la sheegayo in ciidamada amisom ay leeyihiin oo maraysay duleedka degmada janaale ama deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose ilaa hadda si rasmiya looma oga khasaaraha ka dhashay qaraxaasi lala beegsaday kolonyada ciidamada amisom dhinaca kalena ciidamada amisom ayaa shalay waxay ka baxeen saldhigyo ku yaala gobolka shabeellada hoose gaar ahaan ah, deegaanka ama degmada kunturwaarey ee gobolka shabeellada hoose haddaba wariyaha v o eda ee baydhabo mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan warbixinuu ku eegayo ciidamada amisom sababtay uga baxeen kunturwaare wuxuu ka soo diray magaalada baydhabo
maamulka degmada kuntuwaarey ayaa sheegay inaysan ogeyn ujeedada amisom ay uga baxeen degmada kuntuwaarey ee gobolka shabeellada hoose oo ciidamada amisom markii ay ka baxeen shalay ay si buuxda ula wareegeen kooxda al-shabaab gudoomiyaha degmada kuntuwaarey cabdiraxmaan sabtow daahir oo v o a la hadlayay ayaa sheegay la wareegitaanka kooxda al-shabaab ay la wareegeen degmada kuntuwaarey inay dhibaato ku tahay shacabka degmadaasi ku dhaqan oo cabsi ka qaba buu yidhi inay gumaadaan kooxda al-shabaab oo halkaasi la wareegay sida hadalka uu dhigay waxaan u malayn shabaabkii degmadii dib ay ula wareegeen ee dadka deegaanka ku sugan iyo oo ku nool ama eriyeeda runaantii cabsi aad u weynay dareemeen kabixitaanka ciidamada amisom ay ka baxeen iyo dee maamulkii markaa meesha jooga degmada kurtuwaarey dadkii aaday noo soo wacayeen waxay dhahayeen maxaa nin dhacay barbalenka jira muxuu yahay sababta annagana haddii wax ribooda oo nala soo siiyey mala amisom waxay nagu wargelisay waa ka baxeenaa keliya wax intaas dhaafsan oo annaga naloo sheegana ma laha maalnimadii shalay ayay ahayd markii kooxda al-shabaab ay si buuxda ula wareegeen degmada kuntuwaarey oo ay faaruqiyeen ciidamada amisom waxayna shabaabka markii ay degmadaasi soo galeen dadka shacabka kula hadleen meel fagaara ah iyagoona ugu baaqay inay isdejiyaan dad badani oo cabsi ka qabay inay shabaabka waxyeeleeyaan ayaa isaga baxay degmadaasi kuntuwaarey la wareegitaanka shabaab ay la wareegeen degmada kuntuwaarey ayaa kusoo beegmaysa xilli bartamaha toddobaadkii aynu soo dhaafnay kooxda al-shabaab ay weerar ku qaadeen deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose halkaasu ay ku dileen ciidamo badan oo amisom ka tirsan muddo koobanna ay la wareegeen gacan kuhaynta deegaanka janaale mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo aad buu mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh halkaad nagala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha caashe cuud iyo ibraahim daandure ayaa nala socodsiinaya
waana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba mar kale kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo heese kaloo dabacsan iyo dhambaaladii aad noo soo dirsateen tan ugu horeysa ibraahim noo soo qodo caasha dhammaalka ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray caalimiin qadar iyo cusmaan qadar iyo cabdiqaadir qadar iyo aadan qadar iyo axmed yaasiin qadar iyo waxa ay yidhaahdeen maryan macalin maxamuud waxaana dhammaantood ay kala joogaan bay yidhaahdeen etoobiya iyo hargeysa iyo maraykanka waxaana ay hambali u dirayaan cabdishakuur qadar iyo waxay yidhahdeen xamdi axmed nuur oo wiil ugu dhashay magaalada hargeysa waxaana loo bixiyay bay yidhahdeen ibraahim ducaduna waa xaggina wiilkaas allah ka dhig kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aniguna aaminayaan oo raacinaya warqadan dhinacayga ugu horeysa waxa ay ka timid aabe cabdi axmed sheekh iyo hooye saynab cali tarey iyo yuusuf cabdi axmed iyo xaaskiisa deeqo maxamed wacays iyo caruurtooda sahre cabdi axmed iyo mubaarak cabdi axmed axmed cabdi axmed iyo xaaskiisa maxamed cabdi axmed iyo eedo faadume axmed sheekh cabdi iyo caruurteeda iyo balqiis xasan caruurteeda iyo seegeeda rufaaci xasan caruurtiisa iyo maxamed saalax iyo nimco nuur iyo aamine nuur iyo sahro cabdi axmed waa sahra cabdi maxamed iyo sidoo kale eeda shamso axmed sheekh cabdile iyo caruurteeda iyo dhammaan qoyska reer nuur cabdi sheekh cabdile iyo dhammaan qoyska reer adeer cabdi axmed ismaaciil iyo caruurtooda iyo dhammaan qoyska maxamed cabdi tare iyo caruurtooda iyo zamsam saalax cabdi sheekh cabdile seegeeda iyo caruurteeda iyo maxamed cabdulaahi axmed caruurtiisa iyo xaaskiisa dhammaan ilmo nuur barkhadle nuur oo kale ah nuur cumar barkhadle armi cumar barkhadle iyo afyare cumar barkhadle iyo dhammaan ehelkaasi oo dhan baa la yidhi oo ku kala nool magaalada kismaayo washington d c iyo holland waxay dhambaala tahaniyada hawada u marinayaan abshire cabdi axmed iyo xuseen maxamed nageeye oo ku aqalgalay labadii bishan sebtembar magaalada kismaayo waxaa sidaasi si lamida tahniyad u diraya baa la yidhi arooskaasi asxaabta iyo wariyaasha magaalada kismaayo ee kaalinta ka geystay arooskaasi dhambaalkan caasha wuxuu naga soo gaaray aabe xaaji cabdulla cadow iyo abti abuukar cali xurshow iyo aayo malyuun cali xurshow iyo abooto xaliimo cali maxamed cumar xaaji cabdulle iyo leyle xaaji cabdulle iyo mune xaaji cabdulle iyo idriis xaaji cabdulle iyo waxay yidhahdeen xasan xaaji cabdulle iyo ruumi xaaji cabdulle iyo nasteexo xaaji cabdulle axmed xaaji cabdulle iyo cabdicasiis xaaji cabdulle iyo caasho xaaji cabdulle dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna jecel yihiin inay hambalyo iyo heestanba ay hawad u marayaan yunis xaaji cabdulle iyo waxay yidhahdeen xaaskiisa oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasna waxaa loo bixiyey bay yidhahdeen abshir yunis waxayna leeyihiin allah ka dhigi soo barbaara aamin ayaan anaguna leenahay aniguna aaminayaan raacinayaa hambalyo dhalasho waxaa diraya baa la yidhi dadka kale ah nasteex bashiir cabdiwaged iyo xuseen siciid xirsi iyo cabdulqaadir ammaan faarax iyo kudun baa layidhi siciid xirsi abwaanka ku magac dheer iyo nasteexo cabdi maxamed iyo idil cabdi maxamed iyo farxaan cali baashi iyo mahad cismaan xaashi iyo sulub yuusuf aadan waxa ay dhammaantood hambalyo iyo duco hawada u marinayaan bishaar maxamed daahir oo ku magac dheer gorgor iyo fartuun sheekh cabdikariin oo ay gabarigu dhalatay degmada caabudwaaq gaar ahaan xaafadda baa layidhi kaytu waa bishii aanu soo dhaafnay ee sideedaad sideed iyo tobankeedii ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka gabadhaana waxaa loo bixiyey baa layidhi samsam bishaar gorgor allaha ka dhiga bay leeyihiin tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda anfacda soo barbaarna way leeyihiin oo soo weynow dhinacii heesaha waxaan dhegeystayaashan u soo qabanaynaa caashoy xadro heesta la yidhaahdo waxaa wadajir ugu luqeynayaa cawaale aadan iyo hodan cabdiraxmaan caashoy xadro waxaan ogaa iyadoo xiah xiah xiah la yidhaahde ma heesaa loo bedelay xatradii oo lasoo casriyeey oo xilligaa malaha muusiga ma jirin waa la xatreyn jira oo muusiga codka iyo xooggii laisku geeyo u ahaa hadda marka muusigiiba malaha xatradii hadda kaalin weyn ka qaadanaya ma saasa aad iyo aad
salaam marka aan ku xasuustay ayaa nafteedu xadraysa cashow aad baad uga heshaystani sooma
hala wada xadreeyo baa leedahay aad iyo aad weliba waxaan xusuustaa maraan barnaamijka caweyska washington ku wareysanaya abwaanka sameeyey heestan waa abwaan aad u daayir oo taqaano waa cabdulaahi xasan geney haye marka waa abwaan abwaan dhalay baan ugu yeerayay marka waxaad dareemaysaa in ereyadani ay qani yihiin sida uu u fariisiiyey waxaa marka isku kay qaban waaya mararka qaar erayada muggale iyo abwaanka sameeyey daadiisa markaan isku soo qaaday mise yaan go loo eegina garashaha loo eega bay taagantahay marka hadda anigu markaan xadro arkay baa waxaan xasuustay iyadoo meel bacaada la fadhiyo oo baaqoyaal waaweyn maraq lagu cabaayo oo caanihii geelan oo agyaalay dikrinayo oo markii la haraado ama la tabar dhacaba dib loogu noqonayo waa tahay waa tahay waxaa ku wada luuqeynayay labada fanaan ee codka macaan cawaale aadan iyo fanaanada hodan cabdiraxmaan welina waxaad la socotaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee laanta afka soomaaliga v o a warqad qurux badan ayaan markana gacanta kusoo dhiftay waxaa ugu horeysa ditoresa caasho cali islaweyn iyo gabadheeda evelin axmed iyo axmed maxamed cali islaweyn iyo xaaskiisa maryan bella iyo caruurtooda saadiq cali fare iyo xaaskiisa abshiro mahad maxamuud iyo caruurtooda maxamed cali dhegaweyn maxamuud cali dhegaweyn iyo salaado cali dhegaweyn iyo xaliimo cali dhegaweyn iyo axmed cali dhegaweyn iyo sidoo kale xasan maadey waaw waa xasan yare daanduray malaha kuley waa taqaanaa waa ciyaaryahankii kooxdii fiaad oo hadda kanada kula degan caashoy Waa la soo xasan kala yare fogaaday.
xasan kaabogalaasna waa la yidhaahdaa ayo kaabgalaas bideen ahaan jiray marka uu garoonka soo galo ayaa waxaa la dhihi jiray lugaha maabir uga jira naga leexiy una dardarina maxaasaa loo yiri
adiga iyo buloonigooda qaadana marka marka difaaciisa laga- lama soo jeeri jirin marnaba lama haweysan karin laakiin waxaa waxaa weliba la sheegayay ibraahin oo malahadaa garoonada ku daawan jiray inuu ahaa nin aad- aad u Aad u dhuuban baryaro.
oo qofkaan aqoonin aad ugu soo cararaya libaax niman ogeen baa lacag ka rintay soomaalida dhihi jirto waa tahay waa la kala fogaaday ha ku qatalmin waa tahay waa tahay waxaa kaloo asxaabta warqadan ku jirta ka mid ah waa asxaab kaloo fara badan dadkan waxay kala joogaan soomaaliya u k maraykanka iyo canada waxaana tahaniyeed iyo bogaadin baa u dirayaan boqorada ah yaasmiin cali farey iyo boqorka guriga baa la yiri suleymaan cali dhagaweyn waxay leeyihiin oo dhowaan arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho ducadu waa ugaas daanduray iyo caashacuud haddii aad ugaas lagu yidhi aniguna ugaasama la iska ka yidhahda saasaaba fududa
marka mar haddii ugaas daandure la yidhi ducada inaan duceeyo waay ma soo leexin kartid
waxaan leenahay arooskaasi allah ka dhigo kii lagu barwaaqooba oo aad kala kulantaan ubad qeyr qaba iyo weliba nolol raaxo badan aaminaynu raacna ibrahim haddaan dib ugu noqdo en waxaa igu taagnaa oon iloobeeyo xasan kaabagalaasna waa tiri marka maxaa kaabagalaas loogu bixiyay ma isku fasal waad haydeen war maa wadaynaa
war leh maawadeenna waa tahay halkaas uga gudbaynaa bal warqadda xigta dhambaalkan caasho waxa uu naga soo gaaray aabe sheekh rashiid macalin ibraahim iyo aabe sheekh suleymaan macalin ibraahim iyo hooyo faadumo cali maxamed iyo sureeqo sheekh suleymaan iyo cabdicasiis sheekh suleymaan iyo cabdiwaaxid sheekh rashiid iyo waxay yidhaahdeen cabdishakuur macalin iyo axmed macalin iyo isaaq cabdinuur iyo aadan habreste iyo aadan janta iyo xuseen shuluq sadiiq gasow iyo jeele isgow kamaal geestiir iyo yomow cali waxay yidhahdeen ugu dambaysta saciid axmed dhammaan dadkaasina waxay jecel yihiin taaniyad farxad leh inay gaarsiiyaan cabdiwahaab macalin axmed iyo waxay yidhaahdeen xamdi cabdulqaadir sheekh maxamed oo ku aqalgalay xerada qaxootiga ee dhagaxley xaafadda ee ilaban waxaana ay leeyihiin ducada idinka la waaye arooskiina aamiin ayaan idin leenahay bashbash iyo barwaaqo iyo ubad qayrqaba ayaan idinkugu ducaynaynaa aniguna aaminayanu raacinaya dhambaalkanna waxaa la yidhi caashucuud iyo ismaaciil waan idin salaanay malaha adiga iyo ismaaciil dhegeystayaasha waxaad moodaa mararka qaran maskaxda ka qabsateen haye barnaamijkan ka wada tirsannahe maalintii lasoo yidhaahdo ee daandura iyo caashana ismaaciil baa fadhiya maalintii ismaaciil iyo caasha la yidhaahdana ibraahim baa fadhiya arka Marka- saaxiibkay anaa u qaadayo marka hadda kadib waa isku kiin qabanaynaa labadiina dhambaalkan asxaabta diraysana waxaa ugu horeysa hooyo fartuun cabdi maneeno iyo aabe cabdi faarax bakool iyo hooyo sangaabo cabdi maneeno iyo habo derow iyo sidoo kale habo mahado cabdi maneeno iyo muno xaaji yuusuf abti xuseen cabdi maneeno iyo abti cali cabdi maneeno iyo abti jamaal cabdi maneeno iyo sacdiyo shariif axmed iyo ubax buulow iyo ubax waraabe cadde iyo sidoo kale mawliid cabdulaahi aadan iyo hani cabdulaahi aadan iyo bashiir salaad dheere dhammaan reer cabdi faarax iyo reer cabdi maneeno oo kala jooga baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambaliyo aroos u dirayaan farta iyo faraatiga bay yidhaahdeen shukri cabaas maxamed iyo fahmo cabdi faarax oo ku aqalgalay magaalada nairobi ee dalka kenya ducada waxaa la yidhi waa caasho cadde heestana waxaa la yidhi waa dhinaca kale daandure iyo farja waata waxaan ugu duceynaya arooskaas in ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba ee waara ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamin ayaa leenaha caashoy farti iyo faraatiga waa nagu badatay marka dambena waxaan sugaynaa ookiyaalaha iyo indhaha
waa labalaba adduunka oo dhan labalaba laysu raabaa layidhi dhegeystayaashan caasho waxaan usoo qabanaynaa ilo laba lis caashaqa waxaa wadajir ugu luqaynaya axmed cali cigaal iyo shanka roon axmed yuusuf sagal
ma luminin anigu ye adiga isluraayo kuma luminin anigu ye adiga isluraayo dabaylaha la lolo caashaqa uliiti dabaylaha la lolo caashaqa uliiti ballaa dadeedii laanteed malaadaye laanteed malaadaye laanteed malaadaye laanteed malaadaye muddan liilinaayon dambarkiisa laace muddan liilinaayon dambarkiisa laace aniguba ulumaaye aniguba ulumaaye adna laballisaashaa aniguba ulumaaye aniguba ulumaaye adna la ballisaashaba
intaasna waxaa ku dhan heystii ila laba liscaashaqa codadkii axmed cali cigaal iyo shakroon axmed yuusuf sagal
warqadda xigta waxa ay ka timid hooyo cibaado siciid xasan iyo aabe maxamed maxamuud xaashi iyo hooyo aamino aadan gamaadiid iyo aabe cabdiqani ibraahim cali iyo axmed boosa akabe iyo maxamed boosa kabe iyo faarax maxamuud xaashi iyo jaamac maxamuud xaashi iyo cabdi maxamuud xaashi iyo khadraac cabdi xasan xuseen cabdulaahi cabdi sahal iyo maxamed xasan iyo ayaan maxamed muuse iyo cabdiqani boosa kabe dhammaan dadkani waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan bashiir maxamed maxamuud xaashi iyo marwadiisa nimco cabdiqani ibraahim cali arooskoodu ka dhacay xarunta gobolka ciin baa layidhi gaar ahaan cumbaal baa layidhi taariikhdu markay ahayd lix iyo tobankii bishii aanu hadda soo dhaafnay ee sideedaad ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaana leenahay bay yidhahdeen ilaahay ha ka dhigo kuwii ubad khayr qaba kale hele wiil iyo caano gabar iyo caanan waa loogu duceeyay aamiin waxaa noo baaqaya faysal cusmaan daahir iyo siyaad cokiye gadiid iyo waxay yidhaahdeen xaaji samawade xildiid iyo abi maxamed baashe iyo canshuur aadan cabdulaahi iyo cabdi maxamed sheekh iyo alfanaan cabdi qarjamble iyo waxay yidhahdeen istaahil cabdi cabdulaahi iyo fawsiya dayib maxamed iyo ifraax rashiid iyo ciiltire ibraahim cawaale iyo waxay yidhahdeen maxamed shariif maxamed iyo xamse axmed iimaan cubeyd iyo dhammaanba waxay yidhahdeen xubnaha jaaliyadda soomaalida etoobiya ee jabuuti waxayna hambalyo iyo bogaadinba jecel yihiin inay gaarsiiyaan abwaan cabdi maxamuud ibraahim iyo marwe hiba cabdi cabdulaahi oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen etoobiya gaar ahaana degmada jilicsane wiilkaasina waxaa loo bixiyey faysal cabdi waxayna leeyihiin allah ka dhigi kii soo barbaara aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waxaa ugu horeysa hooyo aamino maadey maxamed iyo aabe maxamed nagaye maxamed kaafiye maxamed nageeye iyo madey maxamed nageeye iyo muxudiin maxamed nageeye iyo cali bile maxamed nageeye iyo sidoo kale habaryara ceeblo madey maxamed iyo abtikuusow madey ibraahim iyo abaayo faraxiyo xasan xariiriye baa la yidhi qaali xasan xariiriye bile xasan xariiriye iyo habaryar xareedo ibraahim iyo caruurteeda dhammaan ehelada iyo asxaabta reer maxamed nageeye iyo reer madey maxamed oo jooga baa la yidhi magaalada kismaayo waxay tahaniyad iyo bogaadin hawada u marinayaan xuseen maxamed nageeye iyo abshire cabdi axmed arooskoodu ka dhacay magaalada kismaayo labadii bishan sebtembar oo ku beegneed maalintii arbacadana soo dhaafnay guurkiina guur khayr labay leeyihiin gurigiinana guri nagay oo lagu soo hirto ubad khayr qaban kale hela aamiin waxaa sidoo kale tahani taa lamida diraya eedo batuulo sharuur tinle iyo eedo faadumo maxamuud tinle iyo eedo faadumo malabow tinle iyo sidoo kale eedo xaliimo maxamuud tinle iyo sidoo kale ugu dambeyntii adeer cabdiraxmaan maxamuud tinle waxay dhammaantood u rajeynayaan arooskaasi in ilaahay uu ka dhigo midkii ubad khayr qaba lagu kala helo bashbash iyo barwaaqo dhambaalkana waxa uu ku bilowday waan idin salaanay dhammaan bahda v o a gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka muusiga iyo salaamaha caashicuud iyo ibraahim daandurey waannu idinka qaadnay waxaana nahabay yidhaahdeen cabdisalaam maxamuud iyo macalin ibraahim firdowsa cabdi iyo nasra hodan mawliid saciid iyo dhammaanba ururka indhoolayaasha soomaaliyeed ee bahwadaag waxaana halkan aan ka salaamayna bay yidhahdeen jecelnahana inaan hambalyo iyo heestaanba ka gaarsiino deeq cabdi axmed iyo xamdi maxamuud aadan oo meherkooda uu ka dhacay kenya heesta xigtintaada soo qaban ibraahim oo balaan soo qabto warqadan gaaban waxaa ugu horeysa hooye racwi colaad xuseen iyo baarliin mursal aadan iyo aamine aadan yuusuf sahre mursal aadan aamine mursal aadan caasha xaaji axmed iyo abuukar xasan garabe iyo xaaskiisa siraad xasan cali shabashabo iyo caruurtooda dhammaan reer mursal aadan dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan axmed mursal aadan oo deeqa uu ku magac dheer iyo xaaskiisa ruweydo aadan cabdi oo ku aqalgalay magaalada hargeysa waxaanan ilaahay uga baryaynaa bay yidhaahdeen inay noqdaan kuwii isku waara isku raaya ubad khayr qabana kala hela annaguna waxaanu leenahay aamiin dhambaalkan casho wuxuu naga soo gaaray hooyo khadiijo duurow cabdulle iyo hooyo muxubo duurow cabdulle iyo hooyo luul cumar cabdulle nasre sheekh bashiir iyo muxubo sheekh bashiir wehliye iyo cabdulqaadir cumar xasan barre maxamed xasan iyo shamse cabdiraxmaan iyo anfac cabdixaliim iyo weliba aabe maxamed xasan yare dhammaan dadkaas waxay kala joogaan soomaaliya maraykanka iyo yurub waxaana ay jecel yihiin taaniid inay gaarsiiyaan cabdiraxmaan cumar xasan iyo canab maxamed faarax oo dhowaan aqalgalay waxaana ay leeyihiin aqalgalkeena kala kulma bashbashii barwaaqo aamin ayaan leenahay xaggii heesaha ayaan caasha mar kale ku noqonaynaa waxaad jeceshahay lama helo nafteyda ay wax ku jecel diidayna way leedahay nafti hadduu alugsiyana waa la helaa
waa sidaas waxaad jeceshahay lama helo naftayda waa markaa naftii markaasi lala hadlayay ibraahim oo malaha aan u malaynayaa inay ku koobnayd laakiin waa sidaad sheegtay haddii ilaahay ku siiyana waa la helaa waxaa ku luqaynaya fanaankii maxamed axmed kuluc
waxaad jeceshay lama helo naftayda waxaad jeceshay lama helo naftayda ma ogtahay jannadaawdu nima jiriibu soo marin sahalama dhex ma ogtahay jannadaawdu nima jiriibu soo marin sahalama dhex haddaad jamaato geedadaad oonad hayn wax ku jara jabin mayso gacantuye haddaad jamaato geedadaad oonad hayn wax ku jara jabin mayso gacantuye hakudaalin jedaal hakudaalin jedaal hakudaalin jedaal hakudaalin jedaal inta sooma jidaa qalbigaa jejera hakudaalin jedaal hakudaalin jedaal hakudaalin jedaal hakudaalin jedaal inta sooma jidaa qalbigaa jejera
haddaad jamato cadowga iyo ruux ku jir nacab harka kuma jeedo Hay, ha ku daalin jeedaal yaa ha ku daalin jeedaal indha sooma jiidaan qalbi kaa janjeera hadal horaa loo dhameeyey ibraahim adna waxaa tiri maanta een, warlemaan wadeena halkaas bay ku dhan tahay warka saasay ku dhammaatay saasay ku dhammaatay dhamballadii ugu dambeeyey ayaan markan guda gelaynaa midda ugu horeysa haddaan soo qabto kuwa dhinacayga yaalla waxaa ugu horeeya dhambaalkan aan soo qabanayo aabo sheekh xuseen maxamed ibraahim iyo hooyo salaado cusmaan dheer iyo maxamed cabdi caraale iyo doctor cabdi kariin yalaxow iyo faadimo nuur axmed iyo sheekh nuur sheekh xuseen maxamed iyo ruqiyo sheekh xuseen maxamed iyo maxamed cabdirasaaq cabdulle waxa uu ku magac dheer yahay awgadiid iyo axmed mire cali iyo sidoo kale khaalid cabdi yuusuf waxa uu ku magac dheer yahay qays iyo cabdirasaaq maxamed xaaji nuur waxa uu ku magac dheer yahay muhaajin waa tahay iyo sidoo kale mukhtaar sheekh kashka iyo muxudiin sheekh ibraahim iyo nabadoon cabdirasaaq ciise iyo kowsar cabdirasaaq cabdulle asxaabtu ay fara badan yihiin maxamed cabdi mudde ayaa ku jira iyo maxamed mustaf xaaji aadan iyo sidoo kale mawliid maxamed cabdi jiijiile iyo sahro cabdi yuusuf waa hagaag dhammaantoodna waxay tahniyad aroos u dirayaan arooska iyo aroosadda bay yidhahdeen farta iyo faraatiga waa tahay dahabka iyo dhaymanka waa tahay mahadda cabdi caraale iyo jawaahir ibraahim cusmaan oo ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaan baa layidhi xaafadda buulxubey taariikhdu markay ahayd baa la yidhi afar iyo tobankii bishaan oo hadda soo dhaafnay sideedaad ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaanay leeyihiin isku waaro ubad khayr qaban aan rabba idin kala siiyo aamiin aamin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe salaad aadan rooble xood iyo waxay yidhahdeen hooyo faadumo cabdi kurxan iyo adeer maxamed aadan rooblexood iyo adeer axmed aadan rooblexood iyo adeer cumar aadan rooblexood iyo adeer cabdi aadan rooblexood iyo wariyaasha kale ah xasan kaafi xalane iyo cabdifataax xasan faarax iyo axmed cumar iyo cabdiqaadir guure iyo xuseen xasan dhaqane iyo waxay yidhahdeen maxamuud ow aadan iyo cabdijamaal macalin iyo weriye maxamed deeq cabdi maxamed dhammaan dadkaasna waxay tahniyad gaarsiinayaan sucdi salaad aadan rooble iyo waxay yidhahdeen bishaar nuur oo ku aqalgalay guriceel galguduud waxayna leeyihiin arooskiina aamiin kala kulma bashbash iyo barwaaqo iyo ubad kheyr qaba aamiin aniguna amiin ayaan raacinaya dhambaalkan waxaa la yiri annaga oo kale ah cali amiin khadar iyo sidoo kale cusmaan khadar iyo cabdulqaadir khadar iyo aadan khadar iyo axmed yaasiin khadar iyo cabdulaahi khadar iyo xasan khadar maryan macalin maxamuud iyo hooyo magaalo waxay kala joogaan ethoobiya hargeysa iyo maraykanka waxaanay hambalyo u dirayaan cabdishakuur khadar iyo cabdi waa cabdishakuur khadar iyo xamdi axmed nuur oo wiil ugu dhashay magaalada hargeysa waxaana wiilkaasi loo bixiyey baa layidhi ibraahim ducaduna waa xaggiina
ibraahim waasimagey waxaan leeyahay soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca dhambaalka nacaasho gacanteeda ugu dambeeyo waxa uu naga soo gaaray maxamed shariif maxamed nuur iyo waxa ay yidhaahdeen xaaji samawade xildiid iyo axmed siciid iyo ubax aadan balayse iyo zeynab cabdi aar iyo injineer culumo awdiin iyo axmed ishaar cabdulleh iyo ciiltire ibraahim cawaale iyo yuusuf maxamed cumar waxaana ay hambalyo gaarsiinayaan abwaan cabdi maxamuud ibraahim iyo marwahiibo cabdi cabdulaahi oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen etoobiya gaar ahaana deegaanka jilicsani wiilkaasina waxaa loo bixiyey faysal cabdi oo ay leeyihiin allaha ka dhigo kii anfaca dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba aamin ayaan leenahay aniguna amiin ayaan raacinaya dhambaalka dhinaceyga ugu dambeeya barnaamijkana soo xiri doona heesta ka hor waxaa lagu soo bilaabay dhammaan waa salaamantiin v o a marka xiga baa layiri waxaa tahniyada diraya hooyo safiyo macalin aadan iyo aabe xasan xuseen iyo eedo xaawo xuseen iyo eedo muslimo xuseen eedo khadiijo maxamed aadan cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan iyo cali cabdiraxmaan iyo hooyo daahiro kuulow iyo hooyo owliyo kuulow iyo dhammaan asxaab kaloo fara badan baa layidhi waxay kala joogaan britain maraykanka kenya iyo soomaaliya dhammaantoodna waxay tahniyad aroos u dirayaan arooska iyo aroosadda baa layidhi siciido isxaaq xuseen iyo saygeeda ciise cali maxamed arooskoodu ka dhacay magaalada mombasa ee dalka kenya waxa ay leeyihiin ducada waa xaggiina arooskaasi ka dhacay magaalada mombasa waxaanu u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii khayr le waara ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin heesta ugu dambeysa ee aan kusoo gabagabayna barnaamijkeenna waa xidig waxaa ku luuqeynaysa fanaanada xibo maxamed intaan mar kale ku kulmayno barnaamijkan iyo mid lamid ah waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
sama ku noolbaan isku xisa bururoon xaqiiq isku jeclaane xidig yahow adowa xerya sama ku noolbaan xidig yahow adowa xerya sama ku noolbaan isku xisa bururoon xaqiiq isku jeclaane xasiliye kalgacalkexiskani israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xiskani israbayba xaggaygiyo xaggaagaba xasiliye kalgacalke dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalalo waan kugu xamdiyayaa dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin dadka xuma tashiilkii xanta yaanay kaa helin waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalalo waan kugu xamdiyayaa xidigyahow xaragadiyo xeeldheeri garashadu dadku kugu xushmeeyaad xulkaygii ku noqote xidigyahow xaragadiyo xeeldheeri garashadu xidigyahow xaragadiyo xeeldheeri garashadu dadku kugu xushmeeyaad xulkaygii ku noqote raganimo la soo xulay oo aan xisaablayn raganimo la soo xulay oo aan xisaablayn ada lagugu xooje raganimo la soo xulay oo aan xisaablayn raganimo la soo xulay oo aan xisaablayn ada lagugu xooje ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad waxaad xera ku leedahay wadnahayga kugu xidhano waan kugu xamdiyayaa ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad ku xurmeeyey sidii waalid ku xafiday sidii ubad waxaad xera ku leedahay wadnahayga ku xalano waan kugu xamdiyayaa
waa hagaag codkaasi macaane fanaanada hiba maxamed hudoon hiba nuura waxay ugu dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha cashi ibraahin iyo iyo ibraahim daandurey ayaa inala socodsiinaya laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaanad barnaamijkaasi kala socoteen haatanna dalka masar dowladda masar ayaa xabsiga shalay dhigtay in ka badan lixdan qof oo tahriibayaal soomaaliya oo lagu eedeeyay inay si sharci darraa u doonayeen inay uga tahriibaan xebaha dalkaasi una boqolaan dhinaca dalka talyaaniga warbixintan waxaa qaahiraan inooga soo diray waryaha v o da xuseen saxnuuni
tahriibyaasha soomaalida oo kor u dhaafaya lixdan qof oo isugu jira rag iyo dumara ayaa lasoo qabqabtay ayagoo isku dayayay inay doon ay ka raacaan xeebaha magaalada eliskandariya ee waqooyiga waddankani muhaajiriinta soomaalida ee xabsiga loo taxaabay ayaa u badan wiilal iyo gabdho da-doodu ay ka yar tahay labaatan sano yuusuf axmed xaaji oo ka mid ah jaaliyada soomaaliyeed ee degan magaaladan qaahira oo aan wax ka weydiiyey xariga loo geystay tahriibyaasha soomaalida ayaa ii sheegay in maxkamad lasoo taagayo maalmaha soo socda dhammaan muhaajiriinta soomaalida dad tahriibiyaal ah oo u socday wadanka talyaaniga dadkaas oo dhowaan soo galay dalka masar iyagoo kasoo galay xuduudka bishii hore ayay ahayd markii ciidamada waddankani ay xireen tiro badan oo ka mid ah muhaajiriin soomaali ah kuwaasoo isku dayayay inay si sharci daro ay uga tahriibaan xeebaha dalkani sidoo kale dowladda masar ayaa tobaneeyo tahriibyaal soomaali ah sanadkan gudihiisa u tarxiishay dalka soomaaliya kadib markii ay la imaan waayeen warqadaha caddaynaya inay qaxooti ku yihiin waddankani aad buu mahadsan yahay xuseen saxnuuni oo warkaasi noo soo diray cabdi cismaxiin nooxiga waataa idaacaddii gabagabayba ku jirta ismaaciil ayaan kusii dhowno dhowr ilbirqsiba ay noo dhiman bal haddii aan wararka soomaaliya markana boqollo dowladda soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho la sheegaya inay heshiis kula saxiixatay shirkad lagu magacaabo spectrum oo sahamin shidaal ka samaynaysa badda soomaaliya wasiirka batroolka ee dowladda soomaaliya wuxuu v o a u sheegay in shirkadan ay sahamin ka samayn doonto dhulkii ay dowladdii hore ee soomaaliya heshiiska ku siisay shirkadda shidaalka ee shell janaalana wararka ka imanaya waxay sheegayaan in qarax baabuur lala eegtay kolonyo ciidamada amison ay leeyihiin intaasina waxaa ku eg idaacadeedii galabnimo anigaiyo cabdicasbiid la socodsiinay intayn ku kulmayna nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.